تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
Bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel waliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa wax soo saarka beeraha canabka ee tieglow halka canabkaasi loo iibgeeyo iyo dhaqaalaha ay beeralaydu ka helaan iyo baxnaaninta iyo beerista geedkaasi arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag canabka ama cinabka waa miro aad u faa'iido badan dhanka caafimaadka waxaana la sheegaa inuusan jirin miro loo dhigo waxaa lagu soo koobi karaa mid ka mid ah hadaayaadka uu allaha ugu deeqay aadanaha
cinabku wuu fawaa'id badan yahay zaa'id bay fawaa'idiisa u badan tahay heer waxaa la gaadhsiiyey oo cilmi ah oo dhab ah la gaadhsiiyey in uu ku dhow yahay amaba la mid in la dhaho uu qarka u saaran yahay fawaa'idda caanaha hooyada ay u leedahay ilmaheeda markii la dhaho la fiiriyo canaasirta uu ka kooban yahay ee jidhka waxaa weeyaan bini aadamku uu u baahan yahay
waxaa loo isticmaalaa cunto cabbitaan iyo daawo dhaqameed waa mid ka mid ah miraha allah uu ku sheegay qur'aankiisa kariimka waxa uuna ka mid yahay nicamka allah uu siiyey insaanka iyo miraha jannada cilmibaarisyo horey loo sameeyey iyo khubaro ku xeeldheer caafimaadka ayaa waxay isku raaceen in cinabku uu hodan ku yahay faytamiinno kala duwan sida faytamin e b c iyo e cinabku waxa uu sidoo kale jidhka aadanaha siinayaa macaadinno kala duwan sida fosforka iyo batasiyam boqol garaam oo canab ah waxa uu jidhka aadanaha siiyaa sicir xadhaari gaaraya lix iyo toddobaatan haddaan u laabanno marka maadaama qur-aanka lagu sheegay koob iyo toban jeer ood garan karta qof kastoo muslima faa'iidada uu u leeyahay bini aadamka uu aad ooga dhex fahmi kara halkaa oo ugu filan tahay sharaf ilaahay kitaabkiisii subxaanahu wa tacaala in koob iyo toban mar uu ku soo dhex arooray haddana markii la fiiriyo canaasirta iyo jirkiis jidhka bini aadamka baahida uu waxa uu ka faa'iidaysanayo haddii la dhaho haddii la yidhahdo xagga fitaminadii haddii la yidhahdo xagga minorkii haddii la yidhahdo xagga macaadintii haddii la yidhahdo xagga aminaaasiryadii haddii la yidhaahdo muxuu ahaa ee dhammaan canaasirtii haddii la yidhahdo brotiinkii iyo duhuuntii intaba cinabku waa leeyahay haba sii kala duduwanaado idan cinabku waa cunno dhammaystiran oo aad iyo aad u dhammaystiran waxaa ku eg fitaminadii muhimka ahaa oo dhan b group oo dhan waxaa weeye way ku idishahay amino acidka waxa loo yaqaano isagoo combalacti ah kiisii asaasiga aha iyo kiiri khayru asaasiga ahaa way ku idil yihiin brotiinkii kaleeto waa ku idil yahay duhuuntii waa ku idishahay wax allaale waxa duhuuna isaga ku jira waa duhuuntii khayri hulaatiga ahayd oo waxa weeyaan mufiidka ahayd sida midda afakaadhada ku jirta iyo saliidda zaytuunka oo kaleeto iyo subagallada iyo kuwii ku jiray ayaa ku jira marka uma baahno wax la yidhaahdo asaga yacni cabsi ma laha corosterolka dhaga ma laha wey idan waxaa kaloo uu leeyahay oo asagana ka buuxa macaadintii muhimka ahayd oo dhan sida calciumkii sida fosforkii sida magnesiumkii sida magniiskii sida muxuu ahaa zinkii dhammaan adiga macaadintii daruuriga ahayd oo dhan ee jidhka bini aadamka u baahnaa oo dhan way ku jirtaa idan maxaan dhihi karaa waxaa ku jira sodium waa midka ugu yar dadka sankorta dadka qaba dhiikarka aad buu ugu fiican yahay sababta tahay sodiumkiisa waa boqolkii labo waxaa ka buuxa potassium oo mowska aan u malay inuu ka sarreeyo wuxuu u wanaagsan yahay dadka wadno xanuunka qaba soo ma jeedid wuxuu u fiican yahay dadka indha indhaha yareeyey sababta tahay vitamin a baa ka buuxda wuxuu waxaa ka buuxdaa yacnaa waxaan dhihi karaa waa qido mutakaamil ah oo qofku uu si dhab ah uga faa'iidaysan karo diraasad dhowaan laga sameeyey maraykanka ah ayaa shaaca ka qaaday in canabka uu daawo wax ku ool ah ka yahay niyad jabka gaar ahaan bukaanada ku daawoobi waayey daawada kale waa arrin la isku raacsan yahay in cinabku uu wax badan ka tarayo xanuunnada madaxa maskaxda korinayana fahamka qofka inta badan waxaa lagu taliyaa inay cunaan dadka waxbarashada ku jira gaar ahaan carruurta yaryar
cinabku wuxuu u fiican yahay maskaxda bini aadamka ardayda doonayaan inay wax badan xifdiyaan ardayda doonayaan inay wakhti badan mudaalacaystaan oo u diyaargaroobahayaan imtixaanada ku soo socda ama barashada ku jira cilmiga ah maskaxda ayuu u fiican yahay sababtooy tahay fitamiinadii muhimka ahaa oo dhan ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira fosforkii iyo calciumkii iyo waxa loo yaqaano muxuu ahaa ayaa ka buuxa oo maskaxdii ayuu u fiican yahay indhaha ayuu u fiican yahay waxaa ka buuxa vitamin a wuxuu u fiican yahay caloosha waxaa ka buuxda alyaaf iyo waxa weeyaan buunshe fara badan oo waxa weeyaan caloosha dhaqaajinaya ayuu leeyahay wuxuu waxaa ka buuxda wuxuu u fiican yahay jidhka bini aadamka iyo murqaha iyo seedaha ayuu u fiican yahay wax allaale iyo wixii aminium acid ahayd oo dhan ayaa ku jirta teedii asaasigahayd iyo tii aan asaasigahayn aminium acid complex qofkii soo iibsan lahaa oo intuu tago meelaha ka soo gadan lahaa inta uu ka cunahayo ee ku filanna waan u sheegi doonaa gadaal baan ka sheegi doonaaye waa full aminion acid oo complex a weeye ninka la yidhahdo zabiibka qadarka loogu talagalay markaad ka cunto sidii loogu talagalay in aad u cunto wuxuu u fiican yahay lafaha waxaa ka buuxa calcium baa ka buuxa iyo vitamin d three ama vitamin d oo dhan gruubkeedii oo dhan baa ka buuxa wuxuu waxaa ka buuxa wuxuu u fiican yahay wadnaha sababtoo tahay waxaa ka buuxa potassium ayaa ka buuxda wuxuu u fiican yahay dhiikarka waxaa ku yar maadada cusbada waxa loo yaqaano muxuu ahaa waxaa ku yar waxa la yidhaahdo muxuu ahaa sodiumka oo dadka dhiikarka qaba aad ayuu ugu fiican yahay caloosha mar hadduu dhaqaajiyay dadka sankorta qabana waa u fiican yahay sababta tae caloosha buu dhaqaajinaya waa geed marka waxa weeyaan muhima wuxuu wuxuu u fiican yahay xubnaha sababtay tahay waxaa ka buuxa wax allaale iyo wixii hagaajinayay xubnaha iyo seedaha jidhka bini aadamka oo dhan nuxaastii iyo kalsigii iyo vitamin d trigii iyo calciumkii iyo magnesiumkii iyo oo dhan ayuu wataa wuxuu kaloo wataa golotamininkii oo dhan golotamin isagana nooc yani complex isagoo ah ayuu wataa isaguna waa ku idil yahay markii la yidhahdo cinabka markii la yidhaahdo wuxuu u fiican yahay indhaha sababtoo tahay vitamin a baa ka buuxda wuxuu u fiican yahay taranka vitamin e baa ka buuxda oo loo yaqaano vitamiinkii vitamiinka loo yaqaano khusuubada oo haweenka dilme ayuu u fiican yahay sababtoo tahay vitamin a baa ka buuxda vitamin a waxa haweenka waxa makaanka adkaysiiya waxaa ka mid a ama khusuubada iyo taranka sabab ugu ah qofka inta badan waa vitamin e weeye vitamin e hadday xataa hooyadu iyadoo uurle aada hoos ugu dhaco ilmuhu ma noolaan kara wuu soo dilmayaa marka gabdhaha muslimaadka waxaan kula talinaynaa inay vitamin eda ay si fiican u qaataan intaynan uurka qaadin inay si fiican u qaataan baan kutalasa leanna hortag ayuu ka yahay dilanka oo makaankii ayuu quweynayaa waxa wuxuu u fiican yahay oo asagana aad iyo aad uu ugu wanaagsan yahay aan mar labaad ku celinayaa maskaxda ayuu u fiican yahay dadka inta badan maskaxda ka sheeganaya ah, xanuunadan faraha badan ee la kala garan layahay dadkii ay ku wareersan yihiin inay ka imaadeen waxa weeyaan neervo iyo inay ka imaadeen amraad aljin inay yihiin iyo amraad inay yihiin eh, ruuxiya ca- cudwiya ama amraad waxa weeyaan nafsiya cudwiya inay yihiin ay ku kala wareersan yihiin oo dhan naafic ayuu u yahay marka inay isticmaalaan ayaan kula talinaya eh, dadka oo maaragtay aynan ka badinin oo intii loogu talagalay kamiyadda waan sheegi doonaa aynan ka badinin wuxuu u fiican yahay dhiigguu kordhiyaa sababtoy tahay vitaminadii iyo waxa weeyaan macaadintii eh, macdanka loo yaqaano vitamin waxa- folic acid oo gabdhuhu markay uurka qaadaan iyo dhalin iyo gabdhuhu markay soo qaangaan rag iyo dumarba loo baahan yahay oo vitamin b eh, muxuu ahaa eh, 99 amase b 77 b 55 intiiba waa ku jiraan macaadinta ugu naas yani vitaminada ugu naadirsan ee a b ku jira ayaa ku wada jira waxaa ku jira vitamin b 2 alif waxaa ka buuxa vitamin b muxuu ahaa 5 waxaa ku jirta b 99 waxaa ku jirta b Eh, waxaa ku jirta kansarku la dagaalamaya sababtoo tahay vitamin b 17 ayaa ka buuxda wuxuu la dagaalamaa kolestaroolka kolestaroolka waxaa la dagaalamana beerka waa u wanaagsan yahay si oo aan caadi ahayn buu ugu wanaagsan yahay hay-adda daryeelka caafimaadka as-aasiga ah ee dalka qatar ayaa ku talisay inay dadku ku dadaalaan cunista canabka si ay uga helaan faa'iidooyin caafimaad waxay sheegtay in canabku uu yareyn karo khataraha indhala-aanta ee saamaysa dadka waayeelada ah waxay intaa ku dartay in canabku uu kor u qaadi karo caafimaadka maskaxda inta badan canabka waxa uu ka baxaa dhulka sare qalalan iyo cimilada diran sida midda dalkeenna oo kale asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa carabaha iyo yurub waxaana la rumaysan yahay in soomaaliya uu soo gaaray wakhti hadda laga joogo boqol sano ka badan wilaayada islaamiga ah ee bakool waa mid ka mid ah gobollada ugu soo saarista badan canabka guud ahaanba soomaaliya haddaysanba ahayn wilaayada ugu soo saarista badan meesha ugu badan ee canabku ka baxana waa magaalada tiyeglow iyo deegaanada hoos yimaada halkaasi oo canabka laga soo saaro loo iibgeeyo inta badan gobollada dalka laakiin inta badan canabka ay beertaan reer bakool waa midka aan qalajiska oggolaanaynin ee aan laga samayn karin zabiibka haddaba si aan wax badan uga ogaano wax soo saarka canabka ee tiyeglow ayaan booqasho ku tagnay mid ka mid ah beeraha ugu caansan magaalada ee dhanka canabka bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa magaalada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaan joognaa mid ka mid ah beeraha cinabka oo uu leeyahay cali ibraahim cali oo ka mid ah ee beeraleyda magaalada tiyeglow caliyow ee kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee andalus ka dhowo haa iida umahadsantiin ha dhowaada ee caliyow ee goormay ahayd markii ugu horreysay ee la aas-aasay beertaada ee tan canabka muddo dheere ahayd adiga ugu yaraan adiga konton sano camal waa aa aabbahaygaa tabcay beertan asaan ka soo gaarnay marka ee hadda annagaa wadna haa marka caliyow imise geed oo canab ah ayaa hadda idin beeran ee beertiinan dhowr geedaa beeran hadda macnaha ee ugu yaraan soddon geed camal waa beeran tahay caliyow waxaa faahfaahin naga siisaa bal qaabka ee loo beero canabka as- ee adigoo ka soo bilaabaya marka uu talaalka yahay heerarka uu soo maro ilaa uu mireeyo bal nooga warran geedka canabka beeritaankiisa waa asoo geedka geed ku yaalo dhulka ku yaalo aa macnaha la husuliyaa waa haa waa lalabahaa xidadu keenaa xidadka meeshaasaa laga jaraa ee dhulkaa la geliyaa raara hore looga sameeyaa waraabkiisa adiga waxay rataa ka samayn kartaa marar qaar marar qaar ma waraabino gediisaa soo maro roobka leh haa gediisaa soo maro heliga gediiskaa la jaraa markaasaa la gudaa macnaha tilaalka hadduu yahay adiga ee, ugu yaraan saddex saddex sano camal waa la sugaa markuu dhalaay haa hoogar markuu koro ha waa korina waa la korina markuu koro saddex sano kadib dhaluu bilaawa marka eh, geed weyn hadduu noqdo waa la gudaa guditaankiisa eh, afar bilood kadib ha kadib marihii way bislaadaan waa la cunaa sanadkii adig laba jeer sanadkii wuxuu dhalaa laba jeer ha ee marka gudidda in la gudo ee caliyow maxay u soo kordhinaysaa ee geedka cinabka ah haa gudid waxay u kordhinaysaa macnaha haddaan la gudin maba dhalab aslanba haa mermeruu dhalaa halhal habuu dhalaa laakiinse haddii la godo caleenta dhan laga daadiyo markaas si fiican uu dhalaa wakaa geedka oo cinabka caliyow bal ninkaan aqoon maanta hadda annaga beertayaan joognaa bal ninkaan aqoon waxa uu yahay bal uga sheekay haa geedka cinabka macnaha geed oo shaqo rabo waay oo macnaha dhu- keligiis aan istaagi karin sida oo macnaha bambeelmada iyo timirta camal macnaha u istaagi karin oo saaq ah meel la saarayo tiiri loo taagayo haa shabaqa loo samaynaa tiira loo habaynaa marka saasaa loo raara waa la raara raara loo samaynaa keligiis ma baxaay geed jalcan waay haa Dhu- haa garba u baahan yahay haa. saas baa Ee, isticmaalkiisa macnaha annaga hadda oo miraha un baan ka isticmaalnaa sida laakiinse caleemihiisa iyo geedihiisa laamihiisa adduun waa la isticmaalaa laakiinse annaga miraan ka isticmaalnaa waxaad ii sheegtay caliyow in saddex sano kadib uu geedka cinabka ah uu bilaabayo inuu mireeyo bal halkii geed haddii si fiican uu u koro oo barwaaqana uu helo halkii geed imise ee, intee kiilo ayuu soo saari karaa calaa geed geedka haddii oo si fiican loo jaro oo xanaanadiis iyo barwaaqadii hadduu oo macnaa roobkiisana maasha allah uu yahay si fiican loo gudo la xanaanayo ee, wuxuu waaye toban toban kartoon camal waa dhalaa kartoonkiina waxaa ku jirto labaatan kiil toban toban lagu dhuftay labaatan haa toban kartoon haa calaa geed calaa geed wuxuu soo saari karaa laba laba boqol oo kiilo toban geed ninkii haysto laba kun oo kiilo oo camal waa wuu soo saari karaa haa caliyow adiga fasalkii kuugu barwaaqada badnayd oo kale ee, guud ahaanba beertaada ee cinabka imise kiilo ayay soo saartay ayaad ku qiyaasi kartaa markii kuugu barwaaqada badnayd ama kartoon oo kale horta canabka waxaa waaye ee, hadduu asiga shaab uu yahay uu yar yahay dhalitaankiisa hor uu leeyahay si fiican uu u dhalaa markuu doqowan macnaha uu kala yahay toddobaatan kartoon waa dhalaa adiga soddon wuu dhalaa wakhtiga ugu badnaa siddeetan kartoon camal uu dhalay fasalka ugu badnaa beerta oo dhan macnaha afar bilood ah fasalkii ugu badnaa oo afarta bilood ah ee toddobaatan kartoon camal uu dhalay haa ee, qiimaha oo kale beeralaydu halkii kartoon ama halkii kiilo oo kale imise ay ku iibiyaan markii tiyeglow la joogo oo canabka halkan uu yaallo tiyeglow canabka canabka kiiladii markii oo la gaday tiyeglow hal doorar waa gadanaa hal doorar bar waa gadanaa raqiisanta Hal- magaalooyinka markii la geeyo ee sida su- macnaha suuqa uu yahay le waay haddii uu suuq ku badan yahay waa laba doolar laba doolar ibar aa la gadaa aa Ee, marka caliyow ee, halka ugu badan ee loo iibgeeyo ama la- laga soo dalbado canabka ee, tiyeglow waa halkee meesha laga soo dalbado waa ugu badan xamar waay haa muqdisho waay haa go- eh, gaalkacyn waa la geeyaa reer gaalkacyn way barteen laakiin sida garow iyo Boosa- boosaaso xitaa way barteen haa baydhabo xitaa waxbay qaataan baydhabo xitaa waxbay qaataan haa eh, gaalka eh, xamara ugu badan muqdisho Ee, caliyow maadaama beertaada soddon geed oo cinab ah ee, ee hadda ay ku yaalaan ee, calaa geedna mararka qaar laga soo saari karo toban kartoon oo calaa kartoonna ay ku jirto labaatan kiilo oo kale ma jirtaa ee, wax ee, gaar ah oo oo lacagta cinabka aad ka qabsatay oo hal fasal camal ah ee, waxyaabo gaar ah aad samaysatay canabka aad ka samaysatay ma jiraan haa macnaha ee, markii oo dalaqa saas u soo go'o oo cinab fiicanna ka helo badanaa waxaan ka samaysanaa ee, beerta macnaha wixii ma- markaas looga baahan yahay sida matoorka iyo ceel qodidda haa, guriga guryaasha lagu dactiranayay haa waxbay noo qabtaan wax badanaan ka faa'iidnaa haa beero fara badanaa ku yaallo hadda tiradoodana ma hayi laakiinse ee, meesha magaalada tiyeglow caascaaska oo canabka waay magaalada ugu badan waay haa magaalada ugu badan waaye tiilow canabka ugu badan waaye oo soo saaraan laakiinse tuulooyinka kale xataa waa- waa hadday bilaabeen sida biyooley iyo dhulka nawaaxaasayti way soo saaraan haa hadday bilaabeen ayagana Ee, marka caliyow reer tiyeglow oo kale magaalada cinabka ma gataan iyagu ee, mise qof walba gurigiisa ugu yaallaa adiga ee boqolkiiba siddeetan waa haystaan haa bee- beertooda ugu yaala kuwa kalena beerta hadday iska soo galaan way iska cunaan uma baahana haa haa gadidooda macnaha haddii ay gadanayaan qof oo macnaha magaalooyinka kala jiro uu soo dirsado haa ay u dhiibaan haddii iyo waxaas ay uga dhiibaan ayaga sa- aa, saas uma gataan macnaha beerta imaadaan way ka cunaan way iska dhirgaan kan kale asay beertiis ugu- beertiis ugu taalaab haa hataa beeraha markii oo saas camal markii oo canabku soo go'o markuu saas u soo go'o ee, waxaan samaynaa bacyaal inaan soo qaadano xaafadaha ugu geynaa sadaqaha waa laga bixiyaa haa magaalka macnaha canab waa si fiican ugu baxaa dadka macna siday ugu batay hataa waxay ka dhigtaan cabitaan waa shiitaan haa caliyow ee maxaa marka tiyeglow ka dhigay meesha ugu badan ee uu ka baxo canabka ama meesha ugu badan ee soo saarta canabka ee soomaaliya maxaa ka dhigay macnaha ee canabka tiyeglow bixitaankiisa wadamada kale ani ma sheegi karin laakiinse inta ku bixitaankiisa waa u fudud yahay magaaladan haa waa u fudud yahay dhulka le- dhulka amuu kale yahay aan siiri haa midkii ugu fiicana dhulka inuu yahay haa qudaartiisa sida bambe- ah, cambaha iyo bambeelmada iyo canabka haddii oo kuwa kale oo magaalooyinka kale laga keenay oo webiyaasha lagu waraabiyo kuwana ka maca isku dhadhan ma aha kuwana ka maca haa saas darteed marka ee ku bixitaanka dhulka ee, dhulkan inuu fiican yahay umaley yaa marka tijaabiyey oo canabka ee meeshan inuu aad u qabanayo ee ogaaday dadkii ugu horreeyey tijaabiyey yay ahaayeen qofkii ugu horreeyey macnaha abuuray ee niman oo carab ay ahaayeen oo magaalka macnaha meel oo gooni oo isku abuurteen laakiin kan ugu horreey beeraha ku abuuray aabbahigu ahaa marka dadka oo carabta ah carabka macnaha ee gurigay ku abuurteen laakiin qof ugu horreeyey oo macnaha beer ku tabcayo oo ku abuuray aabbahigu ahaa beertana ee beertanay ahayd marka dadka oo dhan hadda marka beeralayda inta anigay naga qaateen ha abuurkooda aa badanaa beer ahaan ugu horreysay oo beerta lagu beero beer ta- tanay ahayd haa taayna haa marka caliyow beertan ee ma canab keliya ha ku beeran mise dhir kale oo manfac leh ayaa ha ku beeran aa beerta waxaa ku beeran sida oo ma- ma- canabka bambeelmada cambaha zaytuunka canuuniga caadka a- haa rumaanka aa, qudaar yarirootiga kale sida koostada iyo begelka iyo kabsar caleenka iyo intaas ayaga dhan waa beernaa intaas hadda way ku yaalaan timirta iyo ma- timir mabla xisaababa iyo liin dhanaanta iyo babaayi way ku yaalaan haa marka ee caliyow marka beerta qaabka waraabkeeda bal ka waran sideed ee u waraabisaan maxaadse biyaha halkeed ka keentaan biyaha anaga webi nooma maro ceel waaye ceelalka waxaa waaye toban iyo kow mitir toban mitir waaye matooraraan kaga soo saarna biyaha saasaan ku waraabinaa sa- sida oo macnaha bambeelmada iyo iyo qudaarta riirootiga basasha iyo waxaas biyaha ceelalkaan ka soo saarnaa biyaha waxaa waaye e- e, wajeer waaye xereed ma ahan wayna baxdaa haa E, beerta afar ceelaa ku yaalla afar matooraan saaran beerta beer oo weyn waaye suuq ilaa siina isku xirtaa ilaa s- ilaa siina isku xirtaa haa suuqii hore waay kanaa marka ee caliyow ee reer tiyeglow keliya ma canabka hadda beerta mise qof kastoo hadda tiyeglow yimaada beer canab ah waa uu samaysan karaa aa macnaha qof walba waa beeran karaa canabka ee, oqondorol markay keenta maahine way beeran karaan haa beerahaasta iibsashadooda way iska sahlan tahay lacag bi- fiican ma joogto waa la iibsan karaa ceel waa laga qodan karaa ceelka iyadii waaye sida hadda macnaha sida oo dhinacan oo eh, gu- biyoole iyo dhulkaas ceelalkooda waa labaatan iyo saddex mitir labaatan iyo shan mitir way fog tahay inta waa ceelalka waa toban iyo kow mitir toban mitir waaye mitirkii waa adiga shan boqol lagu qodaa haa doonaha adiga labaatan doolar camal lagu qodaaba haa aa basiid waay dadka ma- qaarkooda lacag baba ku qodaan iyagaaba qotab hoogay u qutaanaa qof walbo maanaa hadduu rabo ee, tielo hadduu imaado beer gato canab ku beerto xoggiisa ah, xeel qot- ceel qoto haa be- wuu yeeli karaa qofka marka ee caliyow qo- ee, raba in uu beer canab ah ka aas-aasto ee tiyeglow oo kale qarash ahaan imisaad is leedahay ceelkii iyo beertii iyo imisaa kaga bixi karto beer iska kooban oo kale haa beerta waxaa waaye hadda adiga ee, ugu yaraan ee, s- ee, laba kun saddex kun meelaasaa la gadaa ceelkan adig kumaba kaa galaba motoorkan waa ka sii sahlan yahay Ee, adig ugu yaraan adiga a- afar kun camal waa ku bilaabi karaa beerta hadduu asigi leeyahay horta waa maba maba maba la sheegaba ceelkuusa qodanaa xooggiisu qodanaa motoorka la soo gadanaa bis Een, qof marka caliyow haysta lacagtaas ee afarta kun oo kale ah ee, maxaad kula dardaarmi lahayd haddii uu rabo inuu beer uu maal gashto oo kale inuu beerto waxyaabaha ugu lacagta badan ee uu qofku waqti dhow lacagtiisa usoo celin kara maxaa ka mid ah macnaha ee, beert- be- s- lacagtaas qofkii haysto beeru beeru gadanaa beertaas soo celinaysa ugu lacagta badan sida oo qudaar yarirootiga geedaha kale canabkana canabkana maasha allah waaye lacaguu leeyahay iyaduu soo saara leh laakiinse ee, qudaarta yarirootigaaba kaga dhergaaba yaanyada iyo basasha iyo koostada iyo begelka iyo ansalaatada iyo kuwaas ugu lacag badanaa kuwaas maasha allah waaye caliyow marka hadda canabka bal ka waran ee, maadaama sanadkan ee, roob fiican la helay oo barwaaqo ay dhacday sidoo kalena beertaada ugu yaraan afar ceel ah ay ka qodan tahay bal ka warna sanadkan bixitaankiisa hadda canabka bixitaankiisa waa dhiman yahay mar dhowaa la guday marka meri hadda loo soo saarooyaa barwaaqadiisana maasha allah waay haa sanadkan haa haa sanadkan waxaan ka rajaynayna hadduu ilaahay idmo si oo lacag fiican nooga soo saaro aa macnaha meruu saaran yahay merihiisa waa merihiisaa dhiman laakiinse
guud ahaan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha ah kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب